galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin arbaca ah bisha februarina waa saddex sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo sidoo kale bogga v o a somaly dot com idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan fayraska zika iyo sida dadka soomaalida ah ay uga hortegi karaan cudurkii ilaa iyo hadda tallaalna ma laha daawo looga hortagana ma laha oo yacni viruskaas oo kaleeto iyo dengi fiibarka iyo yelow fiibarka iyo wax daawo ah ma laha iyo isagaba marka waxaa waaye inaad la qaato xanuun baabiyo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir laga yeeshay go'doonka magaalada buuloburde beledweyne baabuurka ka yimaada soomaali geeskeeda wuxuu ka gudbaa uuntada beledweyne waxa janta kuundishe iyo buurana intii u dhexaysa xidhay oon annagu aragno inay siyaasad tahayna waxaan u sheegaynaa intaas yiiraan mas-uuliyadda u sidee ee fadhida gogashaas sistamkaasoo annaga gaar noo ah ni aan dareensannahay inuu yahay war siyaasadeed sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaynu dhalaad walba idaacadaha qaarkood ka maqalaa qof war ama faallo tabinaya oo odhanaya afar maalin ama laba koox ama labaatan naag markaasoo ay kula noqonayso aqoon daro keliya inaanay ahayn soomaaliga loo dan leeyahay oo dhismihii agaagsanaa ee weedhiisa kas iyo maag loo dhalan rogayo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo marka horese ku soo dhowaada warka caalamka dowladda soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka waxa sababay qarax shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda dalo airlines oo ka dhacay magaalada muqdisho una socotay dalka jabuuti afar iyo soddon rakaab ah iyo toddoba qof oo shaqaala ka ah diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda kuwaasi oo badbaaday marka laga reebo qof la sheegay inuu ka dhacay diyaaradda kadibna geeriyooday sida idaacadda u sheegeen warar lagu kalsoon yahay laba qof oo kale ayaa ku dhaawacantay shilkaasi mas-uuliyiinta shirkadda ayaa shalay idaacadda v o a u sheegay in loo malaynayo qarax ka dhacay ogsijiinta diyaaradda waxaa iyaguna jira warar kale oo siyaabo kale u aaneynaya qaraxaasi diyaaradda ayaa la dhigay qaybta dhinaca afisyoone ee garoonka diyaaradaha waxaana gacanta ku haya baarayaasha waa shilkii saddexaad ee noociisa ah ee ka dhaca soomaaliya afartii bilood ee lasoo dhaafay
dowladaha jabaanka kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay joojiso qorshaheeda ku aadan in ay hawada u dirto gantaal nooca ridada dheer dalalkan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi haddii ay sidaasi samayso ay ku xadgudbayso xeerarka qaramada midoobay laakiin kuuriyada waqooyi ayaa qaramada midoobay hore ugu sheegtay inay hawada u dirayso waxa ay ku tilmaantay dayax gacmeed inta u dhexeeya sideeda ilaa iyo shan iyo labaatanka bishani februari kuuriyada waqooyi ayaa ku doodaysa amaba ku adkaysanaysa inay tahay dal madax bannaan oo iskii u hirgelin kara barnaamijyadooda dhinaca sahanka arbixinta
magaalo ku taalla gobolka ku yaala koonfur bari dalkan maraykanka ee texas ayaa talaadadii shalay sheegay in wax u muuqda inuu yahay kayskii u horreeyay ee jermiska zika ee usoo gudba dalka maraykanka kaas oo ka dhashay sugalmood mas-uuliyiinta magaalada dallas ayaa sheegaya in bukaanka uu asiibay xanuunka zika kadib markii ay isu tageen qof ka soo noqday wadan uu ka jiro jermiskaasi degaanka ayaa kadib shabakada twitterka ku sheegay in qofka uu xanuunka asiibay uu dhowaan safar ku tegay dalka venezuela xarunta ka hortaga cudurada ee dalkan maraykanka ee c d c oo ah hay-adda federaalka ah ee u sarreysa dhinaca caafimaadka ayaa xaqiijisay in qofka qaba xanuunkaasi ee ku sugan gobolka texas inuu yahay kii u horreeyay ee xanuunkaasi laga helo dalkan maraykanka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa arbacada maanta sheegay in milatariga dalkiisu aanay joojin doonin duqaymaha ay ka wadaan suuriya inta ururada uu ku sheegay argagixisada halkaasi jooga laga adkaanayo hadalkiisa ayaa yimid iyada oo qaramada midoobey ay isku dayeyso inay sii wado wada hadallada aan cagaha badan ku taagnayn ee suuriya maalinun kadib markii dowladda iyo mucaaradka suuriya ay wax wadahadal rasmi ah la yeelan ergeyga qaramada midoobey stefan dimastura ee u qaabilsan arrimaha suuriya lafrof ayaa waxa uu si gaara u qeexay in kooxda xiriirka la leh alqaacida ee jabhat al nusra ay tahay baartilmaameed ka duqaymahooda iminka isagoo oo sheegay inaanu arag sabab loo joojiyay arrintaasi ruushka ayaa waxaa dalalka reer galbeedku ay ku dhaliilayeen in weerarada la beegsato kooxaha mucaaradka ah inta ay beegsan lahayd mintidiinta eedeymahaasi oo ruushku ay beeniyeen xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa salaasadii ku baaqay in lasoo gabagabeeyo duqaymaha islamarkaana si deg deg a xabad joojin looga dhaqangeliyo dalka suuriya
odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta magaalada buulo berde ayaa ku baaqay in go-doominta laga qaado magaalada magaalada ayaa go-doon ku jirtay tan iyo sanadkii markii laga saaray ururka al-shabaab hadalkan ayaa kasoo baxay shir maanta lagu qabtay magaalada warbixintanna waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane kulankanay maanta isugu yimaadeen qeybaha bulshada iyo maamulka degmada buulo burte ayaa waxaa aada loogu falanqeeyey saameynta ay ku yeelatay xirnaanshaha waddada isku xirta gobollada waqooyi iyo kuwa koofureed taas oo ururka al-shabaab uu xiray muddo haatan laga joogo in ku dhow ilaa iyo labaiyo labaatan bilood kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka saareen degmada buulo burte xubnihii kulanka ka qayb galay ayaa qayb ahaan xirnaanshaha waddada ku sababeeyey arrimo siyaasadii lugta kula jirto dhabbahaani colaad uma xirno cadow uma xirno siyaasad buu u xidhan yahay dadkii ku nacfinayo ku dhaqmayana waa dadkiina meesha fadhiya cida uma maqno dhabbahaas in layska waraysto sababta uu u xidhan yahay la furo oo la furo dhabbahaas lana ogaado inuuna cadow u xirinayn oo u xidhan yahay siyaasad reer hiiraan dhexdeeda ayna u xidhan yahay arrinkiisa inaad ku darsataan ajandaha reer hiiraan ee beledweyne lagu wada hadlayo inaad ku darsataan maxamed axmed rooble juray waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada reer hiiraan waxa uu tilmaamay in degmada buulo burte dhinac walba cunaqabateynta laga saaray reer buulo burte haddaan nahay wax badan aan godoonka nahay maka aan nihin oo keliya waddada oo keliya godoonka ma hayn laakiin waxaan godoonka nahay oo kaleeto talada gobolkaan godoonka nahay siyaasadda waddankaan godoonka nahay horumarka waddankaan godoonka nahay reer buulo burte haddaan nahay wax aan hadda godoon aan ka hayn haba yaraatee ma jirto marka inaan annaga laftirkeenna isu aragno inaanan godoon aanan ahayn shirka aayaka talintee labada gobole lagu qabanayo john haddii hadda wixii aad ka soo saartaan aan qabnaa haddii laga qaybgalaayo idinka aad soo saartaanna waa ka qaybgalaynaa haddaanan laga qaybgalayno idinka aad diidaan innaga idinkaa idinku gowracana nabadoon cali cumar rooble ayaa fariin ku aadan xaaladda ka jirta degmada buulo burta iyo sida wax looga qaban karo waxa uu u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe gaar ahaan kuwa matala gobolka hiiraan waxaan u sheegaynaa dadka hiiraan metela ee dowladda ku metelaya macalugaaska waxaan u sheegaynaa gobolka hiiraan beledweyne baabuurka ka yimaada soomaali geeskeeda wuxuu ka gudbaa uuntada beledweyne waxa janta kuundishe iyo buurana intii u dhexaysa xidhay oon annagu aragno inay siyaasad tahayna waxaan u sheegaynaa intaas hiiraan mas-uuliyadda u sidee ee fadhida gogashaas sistamkaasoo annaga gaar noo ah ne aan dareensannahay inuu yahay war siyaasadeed ugu dambayntiina duuqa degmada buulo burte cismaan geedi cilmi ayaa ugu baaqay dhallinyarada ku jirta ururka al-shabaab in dadkooda ay u dhimriyaan wiilasha ee duurka jooga ee la marahna abaabiyey ayaga naftooda waa wiilasheenii baaqaan u diraya baaqaas maanta shirka ka soo baxay ummad intaanu isagu timid ummaddu waa ku kala dugnaa kartaa afkaarta way ku kala duwan tahay oo hadda gobollada soomaaliya o dhan way ka jiraa arrinkaas laakiin ma xirno waddooyinkoodu ma xirno waa barashadu ma xirno hadde qofka siyaasad kugula dagaalaya waa lala dagaali karaa waa sax mahad u dagaalaysin ma lihin hadday doonto ha qaldanaato laakiin inaad waddada xirtaan ummadda aad u istaagtaan meel aad ka xirtaan bartilmaamaysataan kuma jirto qorshaha fiiriya ficin fiiriyaan idin leennahay reer hiiraan wiilasha uga jiro shabaab u ficin fiiriya ficin fiiriyaan idin leennahay haddaad fiiri weysaan ma idin dulqaadan doonno waa idinla dagaalaynaa kulankan ayaa imanaya xilli magaalada beledweyne uu ka socdo shir looga hadlayo aayaha dadka gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a buulo burte
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha oo qodobada ku qoran ay ka mid yihiin dhismaha hay-adda dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga oo yeelata miisaaniyad sannadeed codbixinta baarlamaanka waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka sharcigan ayaa soo dhammaystay dhammaan meertooyinkiisii kala ahaa akhrinta koowaad labaad iyo saddexaad iyo doodihii looga baahnaa waxaana gebagabadii cod loo qaaday maanta ansixiyey sharcigan boqol konton iyo shan mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan oo qura mana jirta cid diiday sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka jaylaani nuur iikar oo maanta kulan xildhibaanada joogs waa boqol konton iyo lix waaye inta ogaal fadlan gacanta kor u taaga bal hala soo tiriyo natiijadaan ku dhawaaqaynaa fadlan dhegaysta codayntii sharciga qaxootiga iyo barakacayaasha waxaa ogolaatay boqol iyo konton iyo shan xildhibaan wax diiday ma jiro hal qof baa ka aamusay sidaas darteed sharciga waa ansax dhinaca kale wasiirka batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar ibraahim oo maanta baarlamanka hor yimid ayaa xildhibaanada u sharaxay muhiimadda uu leeyahay sharciga maaraynta kaalimaha shidaalka oo akhrintiisii koowaad maray sharcigani waxa uu ku beegan yahay downstream oo ah sifaynta shidaalka iyo wixii ka dambeeyo sharcigan intiisa badan saa ku arki doontaan waa technical waayo waxa aan ka wada hadlayno waa technical oo ah see wax loo tayeeyaa see petrol station loo sameeyaa see baabuurka uu qaadaa qofka qaadaya noocuu noqonayaa waxa uu ka wada hadlayo waxay u wada badnaanayaan waa waa technical ah annaga marka soomaali haddii aan nahay wasaaradda gaar ahaan waxaan haminaynaa inaan gaarno waxaan loo yaqaano east african standard caalamka waxaa jirto halbeegyo kala duwan oo ay waddamada isticmaalaan marka annaga midda aan taargetgaraynayno waa midka ay isticmaalaan waddamada dariska iyaga ah sida kenya iyo uganda iyo dad kala mid ah so marka sharcigan taas ayuu keenaya baahida keentay marka sharci noocan ah in la sameeyo maxay tahay laakiin markii ay dowladdii dhexe ee burburtay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey shidaalka arrimaha howlaha shidaalka waxa uu gacanta u galay shakhsiyaad ganacsi ah marka si loo soo nooleeyo kaalintii dowladda ay ku ahayd hagitaankii toosintii la socoshadii ka warqabkii tala bixintii ayaa sharcigan baahidaas ayuu ku salaysan yahay wasiirada maanta baarlamanka ka hor hadlay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda maxamed aadan ibraahim fargeeti oo isaguna faahfaahin ka bixiyey sharciga ka mid noqoshada heshiiska hay-adda islaamiga ee horumarinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano i c d kaasoo isaguna maray maanta akhrintiisii koowaad hay-addani waa hay-ad loogu talagalay inay gacan ka siiso dowladaha xubnaha ka ah sidii loo dejin lahaa sharciyada dhiirigelinaya kobcinta private sectorka sidoo kale waxay taageero siisaa shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay kaloo kala shaqaysaa shirkadahaasi sida maamulkooda iyo shaqadooda loo afdeejiin lahaa hay-addan waxay kaloo taakulayn dhaqaale ama amaah dhaqaale ay u fidisaa shirkadaha gaarka loo leeyahay markasaa usaa la socotaan waddankeen wuxuu u baahan yahay in dhinaca dhaqaalaha laga hormariyo mashaariicda dhaqaalaha oo maaragtay waaweynaha oo maaragtay oo u horseedi lahaa horumar dhinac kasta shacabka shaqo abuur ha noqoto ama xirfad abuur ha noqoto waa hay-adda annaga gacan arrintaas naga siin karto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya mar kale galab wanaagsan sidii aad ku maqlayseen idaacaddaheenna kooxo hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxa ay ku dileen magaalada boosaaso xirsi aadan oo loo yaqiinay xirsi adduunyo oo ka mid ahaa ganacsatada puntland waxaana saaka meydkiisa lagu aasay qabuuraha magaalada boosaaso wariyaha v o a faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada boosaaso weerarka lagu dilay allaha u naxariistee ganacsada xirsi aadan ayaa yimid kadib markii xalay fiidnimadii ay dablay hubaysani rasaas ooda kaga qaadeen xilli uu marxuumku fadhiyey afaafka hore ee mid ka mid ah meheradihii ganacsi ee uu ku lahaa gudaha magaalada boosaaso oo lagu magacaabo hubaal wasiirka wasaaradda amniga puntland cabdi xirsi qarjab ayaa v o a u sheegay in ay garanayaan ciddii falkaa geysatay isla markaasna ay sharciga hor keeni doonaan xirsi aadan allah u naxariisto xalay waxaa dilay dablay hubaysan oo tiradooda ee qiyaas ahaan lagu sheegay saddex nin ee baawarka la wada socotay dowladuna waxa weye waxay waa ku daba jiraa arrintaas oo waxa weye welina lama qaban laakiin waxaa la rajeynaya haddii ilaa idan ka dhigo in la qabto waxaa la horkeenayaa ninkaas sharciga ayaa la horkeenayaa waxa la isku khilaafsan yahay oo hadda khilaafaad ka jirana maaha dhinac walba waxa weye arrintaas waa arrin ka dhammaystiran xilligii la qabtana sharcigaa la horkeenaya wixii kasoo baxana sida taloo kale ayaanu idinku soo bandhigi doonaa haddii ilaa idan ka dhigo tallaabo cadna laga wada qaado xaaladda ammaanka ee magaalada boosaaso oo ay horay uga dhaceen rabshado iyo dibadbaxyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa haatan degan faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in kiis la xidhiidha fayraska zika ee inta u keena ilmaha ku jira uurka laga helay dalkan maraykanka fayraskan ayaa si weyn ugu baahay wadamo ka tirsan qaaradda koonfurta ameerika haddaba maxaynu ka naqaanaa cudurkan su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere waxa uu ka waraystay doctor maxamuud axmed faarax oo loo yaqaano doctor buule oo ka howlgala cisbitaalka maka ee magaalada nairobi بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله زيكا فيروس وعذر فيروس كينا فيروس وي وحانا قدبية كناعدة كناعدة نوع كمدة أو لدهو أيديس إجبتي أيا قدبسة فيروس كاس أساقا مركو أقوه الرئيسي وحالقها لودنك أوغاندا 1947 -kي. waa dameeto aasiya iyo africaba halhal qof iyo koox yaryar iyo waa laga helheli jiray laakiin gurub badan waxaa la helay mar kii iyo kii oo caribianka iyo laga helay marka waxa weeye cudur waxa waaye kaneecadu fidiso oo virusa siday kaneecadaba u fidiso cudurka dengi la dhaho oo ama soomaaliga loo yaqaano maarata kuduudiye iyo iyo cudurkan la dhaho yellow feverka oo xaajiyada dadka safre laga tilaalo tobanka sano iyo kuwo kaloo lamida oo waxaa fidisa kaneecadaas oo ayedis egibti la dhaho doctor waxaa lala xiriiriyaa inta badan kumanaan dada oo la sheegayo inay yihiin caruurta markaasi dhalanaya iyo maskaxdooda iyo fikirkooda iyo sida ay caruurta markaasi awoodoodu noqonayaan iyadoo wadamada qaarkoodna lagu talinayo haweenku inaanay uur qaadin arrimaha marka lagu garan karo calaamad ahaan maxaa ka mid a cudurkan waxaa lagu garan karaa horta waa cudur oo dilaaca ma aha waxawaaye waxaa lagu garan karaa qandho badan madax xanuun kala goosyadoo xanuuno isagoo nabro kasoo baxbaxaan oo maaragtay jirka baabulayaal nabro gudguduudan iyo kasoo baxaan isagoo qofkii sidii daaf camal ku dhaco indhihii guduutaan laakiin aan malax lahayn arrimahaasaa lagu gartaa cudurka cudurkana waxa weye cudur oo waxa weeye qofka haynaya dhowr casho ilaa iyo toddobaad marka hadda se waxaa la ogaaday oo la tuhmayaa welina aan si fiican loo ogaan in cudurkanayto uu keeni karo maskax yari maadaama brazil muddo maaragtay may fifteenkii laga helay haddana caruur badan oo ilaa iyo saddex kun sideed boqol gaaraysa ay maaragtay ay ay maaragtay lagu helay madax yari naago badan oo uur lehna laga helay dhiigoodii cudurka inay sidaan waxaa xariirinaya isku xariirinaya laleeyahay cudurkan waa suurtoodaa inuu isaga yahay dhibka waxa keenay iyo cudurka loo gulyan barre la dhaho gulyan barraas waxa weye cudur oo qofku adimadiisa kore uusan iyo muruqyadiisana ay shaqeynayn ay neerbo ka dhammaanayo muruqa adimada uusan tabar lahayn uu neefsan karaynin kaasna waa la arkay oo waa la arkay meel dadkii qabay cudurkaas in lagu arkay gulyan beerahaas oo soo batay marka waxaa la hayaa maskaxdii oo caruurtii oo maskaxyari ku dhalatay iyo gulyan barrehaas oo zaa'iday meelihii brazil ahaa oo oo hadda ay gaarayaan dadka lagu arka cudurka inay qabaan hal malyan iyo saddex boqol oo qof lagu qiyaasayo doctor maxamuud haddaba haddii uu qofku dareemo calaamadahaas aad tilmaantay ee muxuu samaynayaa tallaabada ugu horreyso qofka bukaanka ahi uu qaadaya maxay tahay qofka bukaanka ah horta waxa weeye dilaa maaha laakiin waxa weeye xanuun oo qof isbitaal gala iyo waa yaryahay oo cudurkaa daraadiis u gala ama u baahda ama u dhinta laakiin waxa weeye inuu qaato cudurkii ilaa iyo hadda tallaalna ma laha daawo looga hortagana ma laha oo yacni viruskaas oo kaleeto iyo dengi feverka iyo yellow feverka iyo wax daawo ah ma laha iyo isagaba marka waxaa waaye inaad la qaato xanuun baabiyo weliba xanuun baabiyaha maadaama aan la kala garanin kuwii keenayay yacni inay dhiigga furfuraan oo qofka sanka iyo kelyaha iyo dhiig ka imaadaan wax asbirin ku jiraan ama maaragtay lama siinayo waxaa la siinaya noocyahan oo barasitamoolka iyo banadoolka iyo waxaasaa la siinaya ama tylenol waxay u yaqaanaan adduunka kuwaasaa la siinaya ee kuwa la halmaala laakiin wax dhiigga xinjiroodka furfuraya lama siin karo oo lama ogaanayo shardii la ogaado inuu yahay cudurka isaga ah waxyaabaha gudbiya ee cudurka ee ma ku jiraan een, dadka marka dumarka iyo raggu isugu galmoonayaan iyo eh, dadka aada u safro ee dibadaha ee aada ee, kaneecadu meelaha ay ku cuni karto iyo arrimaha ka war waxaa la xaqiijiyey hadda oo texas laga helay nin intuu u safray ka imaaday xaaskiisu aan meelna tegin qoftay is arkeen in laga helay viruskii waxaas la ogaaday oo kaleeto marka waxa weeye waxaa cadda meeshaas in oo galmada baa lagu qaadaa iyo isugalmoodka sidii eediskoo kale kastoo hadda wixii ayan badneen oo saddex ilaa toddoba qof oo la sheegay ee adduunka ilaa iyo maraykankana dad safray oo soo galay oo maahina dad maaragtay kaneeco ka qaaday gudihiisa lagama helin ilaa soddon qof baa hadda la sheegayaa inay jiraan waxaa kaloo la sheegay in caanaha maama hooyooyinka oo waxnuujiya laga helay iyadana waa la caddeeyey marka waxaa u malaysaa in caanaha iyo galmada iyo isugalmoodka intii aidiska lagu kala qaadi jiray in isagana lagu kala qaadayo laakiin kan waxaa dheeraya inay kaneeco gudbinayso aidiska kaneeco ma gudbin jiro waxaa kaloo safarka qofka markuu safar aado meelahaas oo kaneecadaas ku badan tahay cudurkana lagu sheegay uu tagaayo waa inuu ka gaashaantaa waa inuu mara kaneeco galaa waa inuu habeenkii iyo maalintiina kaneecadan dadka way ataagtaa habeenkiina waa ataagtaa marka waxa weeye inuu gashto dhar dhadheer oo maaragtay kaneecada iyan lugaha iyo uusan banaysan iyo adimada iyo madaxa iyo waa inuu ismariyaa wax la dhao rebillant oo mosquito rebillant waxa weeye crem ama vaseline qofka intuu ismariyo markuu ismariyo urka soo ura kaneecada ay ka didayso ayan korkiisa ku degaynin waa inuu maara guriga uu seexanayo iska buufiyaa inuu meelaha ay kaneecada dadka kaleeto meelaha deganna waxaa lagula talinayaa inay meeshay kaneecada ka abuurmayso sida biyaha fadhiya iyo la isaga shubo olyo burshaato ama la buufiyo oo sida beerahaba loo buufiyo loo buufiyo saas baan maaragtay inay dadka safraya iyo dadka oo meelaha cudurku ku badan yahay deganba inay u dhaqmaan laga doonaya ee adduunkii hadda tuulo yar buu noqday doctor maxamuud oo meel walba dadkii waa ku kulmayaan marka een, waxaa dhici karta waxaa hadda laga sheegayo koonfurta bartamaha iyo waqooyiga ee america inay africa iman karaan dadkeenna ee ku dhagaysanaya ee afka soomaaliga ku hadlaya ee maxaad kula talin lahayd cudurka sika waxaa jirta horta adduunku waa magaalo yar qofkii shalay joogay latin america maanta africuu joogaa kii africa joogay xagguu joogaa sidaan sheegaybaa hortana dad meelaha tegaybaa meelaha ayan oolin geeyey hadda waxaa la sheegayaa in amerikadaasayto canada iyo jiila maahan meelaha kaleoo dhanba inay cudurkii ilaa labaatan iyo kow state laga arkay baa la sheegayaa marka waxa weeye africana waa meeshu waagii hore ka bilowday oo marmarna waa la ararki jiray marka laakiin waxa weeye meelna kama daahsoono isaga iyo cudurkan dengiga la dhaho ama kaduudiyaha ahaa iyo yellow feverka iyo kulli waxa weeye in laga dadaalo oo maaragtay kaneecadii la iska ilaaliyo oo la iska buufiyo oo meelahay ka dhalanayso biyaha lagu ciribtiro laga taxadaro si fiican looga taxadaro kaneecadaas inayan ku cunin
doctor maxamuud axmed faarax doctor buule oo magaalada nairobi ugu waramayay waryaheena yaasiin ciise wardheel halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaan idinku nasinaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan galabta idiin soo xullay cabeeta kaluu loo hasiiday
halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
dowladda soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka waxa sababay qaraxa shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda daalo airlines oo ka dhacday oo ka kacday magaalada muqdisho una socotay dalka jabuuti afar iyo soddon rakaab ah iyo toddoba qof oo shaqaala shaqaalaha diyaaradda ah ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda kuwaasi oo ka badbaaday marka laga reebo qof la sheegay inuu ka dhacay diyaaradda kadibna geeriyooday sida idaacadda v o a u sheegeen warar lagu kalsoon yahay laba qof oo kale ayaana ku dhaawacantay shilkaasi
dowladaha jabaanka kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi in ay joojiso qorshaheeda ah in hawada ay u dirto gantaal nooca riddada dheer dalalkan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi haddii ay sidaasi samayso in markaasi ay ku xadgudbayso xeerarka qaramada midoobay laakiin kuuriyada waqooyi ayaa hore ugu sheegtay qaramada midoobay in hawada ay u dirayso waxa ay ku tilmaantay dayax gacmeed inta u dhaxaysa sideeda ilaa iyo shan iyo labaatanka bishani februari kuuriyada waqooyi ayaa ku doodaysa in ay tahay dal madax bannaan oo iskii u hirgelin kara barnaamijyadeeda dhinaca sahanka cirbixinta
magaalo ku taalla gobolka ku yaala koonfurta bari ee dalkana maraykanka ee texas ayaa talaadadii sheegay in wax u muuqda inuu yahay kayskii u horreeyey ee jeermiska zika ee usoo gudba dalkan maraykanka kaas oo ka dhashay sugalmood mas-uuliyiinta magaalada dallas ayaa sheegaya in bukaanka wasiibay xanuunka zika kadib markii ay isu tageen qof ka soo noqday waddan uu ka jiro jeermiskaasi
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa arbacada maanta sheegay in milatariga dalkiisu aanay joojin doonin duqaymaha ay ka wadaan suuriya inta uu ururada uu ku tilmaamay argagixisada ee halkaasi jooga laga adkaanayo hadalkiisa ayaa yimid iyada oo qaramada midoobay ay isku dayeyso in ay sii wado wadahadalladan aan cagaha badan ku taagnayn ee suuriya ee ka socda magaalada jeneefa maalinun kadib markii dowladda iyo mucaaradka suuriya aanay wax wadahadal rasmi ah la yeelan ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha suuriya lafrof waxa uu si gaara u qeexay in kooxda xidhiidh kale leh alqaacida ee jabhatu nusra ay tahay bartilmaameedka duqaymaha ruushka isagoo sheegay inaanu arag sabab loo joojiyo duqaymahaasi inay jirto ruushka ayaa waxaa dalalka reer galbeedku ay ku dhaleecaynayaan in weerarada ay la beegsadaan kooxaha mucaaradka ah intii ay la beegsan lahaayeen mintidiinta eedeymahaasi oo ruushku u beeniyey xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa salaasadii shalay ku baaqay in lasoo gabagabeeyo duqaymaha islamarkaana si deg dega xabad joojin looga dhaqangeliyo dalka suuriya
mar kale galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay waa saddexda bisha februari sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre aaden waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
wacaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa xisbiyada mucaaradka ee jabuuti ayaa ku kala jabay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta dalkaasi bisha abriil ee nagu soo folle dalladda ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ayaa qaarkood waxay aqbaleen ka qaybgalka doorashada madaxtinimada halka qayb kalena ay diiday haddaba maxay tahay sababta kooxaha diidani ay ku diidan yihiin inay ka qayb galaan doorashada maxaase ku qanciya xisbiyada aqbalay doorashada in ay ka qayb galaan oo ay weliba xisbiga dhexdiisa arintaasi uu ku kala jabo waxaa ka qayb galaya faarax xabadiid oo ka tirsan xisbiga m r d ee dalka jabuuti iyo cali cilmi axmed oo ka tirsan xisbiga c d u waa idin salaama marka ugu horeysa su-aasha ugu horeysa raba inaan idin dhex dhigana waxa ay tahay maxay tahay aragtida aad ka qabtaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada jabuuti ee bisha abriil dhici doonta Een, aan ku hormaro cali cilmi axmed xilligaa ee, aa, su-aashaa kasoo su-aal fiican waxaan horta ugu mahadnaqaynaa v o a oo dooda maanta alxamdulilah ee na siisay fursad inaan eh, ka doodno inagoo dalad midaata ah xilligaa ee, waxaan eh, anu u malaynayaa een, muxuu aha doorashadaa soo socota maanta ee madaxtooyo doorasho hore oo na soo marta way jirtaa oo baarlamaani ahayd oo labiyo eh, laba kun iyo saddex iyo tobankii ahayd oo xisbiga iyagu dee xilligaa horseed u ahaa iyadoo toban sano ay mucaaradku qaadaceen een, in laga qayb galo oo doorashooyin inaan anagu horseed u ahayn oo marka kabacdi ay ee, dalladu soo gashay bay ahayd xilligaa anagu waxaan xaggayga u malayn inay maska ahayn in eh, loo la faaruqiyo eh, mustaxii siyaasadeed oo ana ay taasina xitaa ku biirto dad kale oo muxuu ahaa een, iyaguba een, eh, soo dhiganaya maanta oo ka tirsanayn eh, dalladayada eh, muxuu een, e s m Een, waa mahadsan tahay haye faarax waxa weeyaan waa runtaa walaal annaku tan iyo labiyo sagaashankii ayaan doorasho ka qayb galnay ilaa labiyo sagaashankii labiyo sagaashankii dabadeed markii doorashooyinku ay waxba tari waayeen markaabaa la galay inaa doorashooyinkii la qaadaco markaa doorashooyinkii la qaadacay qaadacaadii toban sanaa lagu jiray hase ahaatee waxaa keenay doorashadii saddex iyo tobanka labadii kun iyo saddex iyo tobanka inaan laga qayb galo waxaa keenay in waxaa laga bedelay dastuurka halkii laga helayay awal ma- list majoritaire waxa loo yaqaano la odhan jiray awal iyaa la yidhi boqolkiiba labaatan baad helaysiin marka boqolkiiba labaatankii iyaa la yidhi de war bal maantana aan ku dayno halkii hore bay maraysaaye maanta aan ku dayno sidaa ahaan ayay mucaaradku iskugu raaceen inaad doorashadaa laga qayb galo dee doorashada laga qayb galayo maanta nin iska diyaarsaday wax kastaba oo maaragtay wixii horena iska wada daadiyey oo liisaskii iska samaystay oo da- kaambani iska wata marka anigu waxaan u malaynayaa ninka dee doorashadaa ku ordaya nin u xalaaleynaya taliska maarta jooga Een, haye haye cali ma u aragtaan in aad een, booska un maaragta aad buuxinaysaan laakiin sida hadda faarax uu ku andacoonaya aadan waxba ka keenin doorashada may u malayn maayo faarax waxaa si uu ku andacoonayo in ay eh, eh, xaqiiqadii tahay kolba kol waxaan horta meesha u soconi waa dimuqraadiyad wax la doondoonayo Eh, dimuqraadiyad haddii laga hadlana dimuqraadiyadu kama dhigno dee eh, dimuqraadiyad doondoonaysid dee waan qaadici iyo dimuqraadiyad baan doondoona ismale waxa quraata ee dimuqraadiyad lagu keenayo waxa weeyaan meesha masraxa oo la iskugu yimaado oo een, ee, muxuu ahaa ee, lagu kala baxo meesha waxa la hantiyayay waa shicib weeyaan shicib wey ma garan xilligaa een, shicibka ee, la hantiyayo shicibka maanta ee, la geliyey ee, ee, niyad niyadda fiican ay nin kastaba uu usoo jeestay een, wadankiisii ee, si uga qayb galo een, muxuu ahaa ee, siyaasadii wadanka oo nin kastaba maanta jabuuti sida loo arkayaba dee ay sidii hore ahayn oo dad badani maanta siyaasadii ay usoo jeesteen ay wadankooga doonayaan in ay ee, ee, muxuu ahaa si fiican amba maamulkii fiicnaa si loo keeno maanta xilligaa in qaadacaada maanta walaalkay sheegayo inay tahay u malayn maayo een, ee, ee, ee, fu- fursadda keenaysa in ay maanta jabuuti dimuqraadiyad taama ay ka dhacdo u malayn maayaanu haye faarax ma aaminsan tahay in haddii Wa- aad ma- ha wa- waa runtaa walaale walaale waad ma- ma- waxa weeyaan waa runtaa waad mahadsan tahay waxa weeyaan doorashada maanta labadii kun iyo saddex iyo tobankii aan galnay waxa maaragtay boqolkiiba siddeetan baan helnay oo dunida korkeeda iyo meel kastaba ay caddaysay sidii ninkii maanta seenida xukuma waa ninkii markii hore u xalaaleeyey maaragtay ee doorashada aan helnay boqolkiiba siddeetan taliska maaragtay siiyey boqolkiiba siddeetankii aan helnay dhinaca kale u rogay in loo xalaaleeyana uu doonayaa wax alliya wixii adduunyadu ay ku qasabtee sanatri ee shacbiga jabuuti oo dhanna maanta ay badi u xidhan yihiin ay badi u dhibaataysan yihiin madaxda ka tirsan isaga maanta xabsiga ku jiraan ninka maaragtay sidaa igale madaxdii waddanka oo nusoo nusoo xabsiga ku jira En, dad wa- baa dhaawaca oo gudoomiyihii xisbigani uu dhaawacan yaho dhakhtarku yaalla dibiteeyo iyaa maaragtay dhe- dhakhtarka waa yaalla oo mahadsan baadi tahay yaalla waa mahadsan waxa tahay maanta ay ku ordayaan waa maxay ulan haye cali xagga, Een, adinka eh, hadda een, dee- su-aal su-aalaan rabaa halka inaan kaa weydiiyo cali haddii een, caq- dhibaatooyinka uu sheegayo faarax ay jiraan maxaa idinku qanciyey in aad doorashada aqbashaan oo xisbigii isbahaysiga mucaaradka dhexdiisiina uu u kala jabay wallaahi ma odhan karayno eh, xisbiga eh, eh, mucaaradka madalada mucaaradku way kala jabtay En, di- eh, heer iyo dastuur baa u yaala eh, eh, dalada mucaaradka oo wax kasta waxa lagu qaataa wax sidii dimuqraadiga oo oo oo oo ah yacni eh, codkii bata unbaa meesha eh, wixiisa lagu dhaqmaa maantana dee walaalkeygu isku ogyahay oo xisbi qudhaata maaha waxa qaatay qaraarka ee xisbiyadu eh, waa waa badankooga weeyaanoo qolo qudhaata uu isagu ka mid yahay iyo unbaa meesha diidan ma garatay xilligaa dee la odhan kari maayo eh, eh, lix eh, xisbi baa gebigooga wada qaldan yihiin oo mid qudhaataa saxsan horta xaggaa meesha ma taalo waddanka yagana sida aduu og tahay waddanka yagu waa waddan yar oo aadi karayn mashaakil iyo isqabshadsi iyo isjijiid xilligaa maanta anagu lixdaa eh, xisbi waxay door bideen in wada hadal iyo isku soo dhawaansho maahine in m- yacni fursad kale oo meesha waddanka een, wax lagu badbaadin karayo ayna jirin taabaa horta annaga waan ku qanacsanahay lixda eh, eh, xisbi marka haddii ay eh, shaarcigayagina uu dhigayo inay eh, eh, eh, sidaa eh, lagu dhaqmo walaalaha iyo de annagu garan mayno meesha kale ee ee looga yeedrayo amba lagala hadlayo En, ugu dambeyntii su-aan waxaan rabaa faarax inaan weydiiyo faarax maxaa adinka xalka u aragtaan marka laga soo tago doorasho la aqbalay iyo doorasho la diiday en, waddanku doorasho inuu aado en, xisbiyaad tihiin siyaasiya maxaa xal u aragtaan si waddanku dimuquraadiyad dhaba uu ugu tallaabsado walaalay waxa weeyaan xisbi waxa weeyaan waxaa loo arkaa waxa weeyaan raggan iminka doorashaan ka qayb galanaa leh waxa weeyaan dadka kaale ee war naqanciya iyaa lagu kari waayey naqanciya oo waxaan aad doorasho wixii aan maaragtay doorashada u galayno iyo waxa aan helayno bal natusa iyaa lagu kari waayey ilaa iminka dadka way ka duuduumanayaan marka walaalay waxa weeyaan halka waxaa lagu gaadhaya annaku horta dee annaku waan tashanaynaayoo maaragtay dalka yaga nabadgelyada uu sheegaya kuwa nabadda laba iyo sagaashankii kuwii nabadda keenay baan ahayne markii dagaalka sokoeye dhacay nabadda ku dhawaaqay ee markuu ismaaciil cumar uu dagaalka maaragtay waxaydnaa annaku kuwii nabadda keenay baan ahayn nabaddana maanta diyaar baan u nahay oo nabaddana waddanka iyadu inuu dhibaato gala ma doonan laakiin waxaan rabnaa waddankani inuu dimuqraasi iyo xuquuqal insaan inuu ku dhaqmo iyaan doonayna sidii aan ku keenaynana dee anagu xisbi xisbi ballaaran baa nahay oo waddanka oo dhan ka tirsan baa nahay waxa weeyaan waana tashanaynaa si nabadgelyadana annaka ayaa jecel oo na- kuwii nabadda horta ku dhawaaqaan nahay kuwa iminka nabadda ku dhawaaqaya ma lehin marka sidaana Waa waanu mahadsantahay.
wadhanaa talana way noo dambaysaa waa maadsantaha haye cali en, adiga dhankaaga maxaa u aragtaa xalka anugu xal eh, eh, walaalay waxaan u arkaa in horta een, isku soo dhawaad ilaan maanta een, wa- meeshan eh, cadowtiinimo ma jirto walaa cadow iskuma nihinoo waxaan nahay rag eh, eh, m- eh, muxuu ahaa ay w- wax ka dhexeeyaan oo waddan ka dhexeeyo xilligaa waxa la isku hayo oo quraati waa maamul maamul marka haddii la isku hayo ta quraateen anagu u aragno wax macquula oo wax ay shicibka gebigooguba ay maanta u riyaaqayaan inay tahay isku soo dhawaansho iyo wada hadal iyo walaaltinimo in waxaa lagu maamuleeyo amba lagu maareeyo maahine M- wax kale oon u arki karayno yacni f- eh, eh, meeshaa laga wax ka qaban karaya u malayn mayna inay jirto taa baanana ku qanacsannahay anagu aadaa u mahadsan Marka tihiin walaal, in yaraan ku daraya in yar waxaan ku yidhi annagu waxaan ahayn maaragtay ururka badbaadada qaranka marka walaale inaan noqono ma doonayno ururka maaweelada qaranka Anu waxaan doonayaa Waad mahadsantahay, insha Allah VOA horta aad bay u khayr, haye.
mahadsan tahay dimuqraadiyadduna waxay ka bilaabataa dad eh, dalad quraata oo eh, mucaarad ku sheegayo oo maanta xaggaa ku doodaya horta dimuqraadiyad wax la yidhaaho waxaan u malayn taasi inay ugu horeyso oon aad iyo aad ugu mahadinayno een, idaacadda v o inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb gelaya faarax xabadiid oo ka tirsan xisbiga m r d iyo cali cilmi axmed oo ka tirsan xisbiga c d u oo labaduba ku midaysan dalladda s n u ee isbahaysiga mucaaradka jabuuti tan intaan dib damba ugu kulmi doonno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ha ahaato mid la daawado mid la dhegaysto ama mid la akhristee warbaahinta af soomaaliga adeegsata waxaa ku soo badanaya erayo sibaaban oo naxwo ahaan ama macno ahaanba jaban oo maalmo kadib ay dadweynuhuna kaga daydaan taasina waxay faca da-da yar ee maanta nool iyo kuwa soo socdaba ka hor joogsan doontaa inay la baxaan suugaanta murtida badan ee awoowayaashood ay ka tageen siday ila tahayna waraahda iyo ereyga jaban oo loo dulqaataa waxay dhali doontaa inuu rumoobo dhowaanahan warkii la isla dhex marayay ee dulucdiisu ahayd in dadkii ku hadlaayay oo weli wax ka joogaan uu af soomaaligu dhiman doono si kastaba ha ahaatee barnaamijyo sii horreeyey sidaan kusoo bandhigay magacyada af soomaaligu waxay leeyihiin xeerar iyo habab dhowra oo ay wadar ku noqdaan hase ahaatee sidaan isleeyahay dhallinyarada warbaahintu xeerarkaas ma danayso haddii loo sheegana kuma duxaan dabadeedna ereygii ama oraahdii qaldanayd oo sideedii ah ayaa madaxda sare ee soomaalida laga maqlaa suuqyada ayaa lagaga hadlaa markaas bay idaacadaha iyo telefishinaduna kala amaahdaan oo indhaheenna oo shan ah ay haddiiba sidaas ku hirgeliyaan waxaase la yaab leh waayeelku kama fal celiyee waxa ku dhacay dhegtii soomaaliyeed ee markiiba gabayga qaldan garan jirtay oraahda jabanna ay ka soo noqon jirtay waxaan isweydiiyaa madan baan laga lahaynoo waayadan dadweynuhu arrimaha nolosha gundhigga u ah kama badiyo mase afkiibaa isku meel laga wada joogaayo cid cid ku dhaanta ayaanba jirin arrimahaas iyo kuwo lamid a ayaan ka sheekaysanay weliyo kamida raggii warbaahinta soomaalida jeed ka tirsanaan jiray wuxuu kolba dhinac waxayga tusaba ugu dambaystii ayuu yidhi siduu raad iyo muqdisho beri ahaan jiray haddaan shaqaalaha loo qaadanayn haddii la iska daayay aqoonta afku inay ka mid noqoto xubnaha cusub ee warbaahinta arrimaha laga hubsanayo markay shaqada bilaabaan haddaan gafafkooda la xaalaynoo aan cidi kula yaabayn haddii ay intaasiba jirto maxaa weyga su-aale dhalinyarada ku wata in barashada naxwaha ay ku hawshoodaan wuusan iska lahaaye weliyaha hore su-aashu dhab kama ahayn waxay ka ahayd kaftan dhable uu ku muujinayo haadaanta uu afku kasii hoobanayo sidaan is idina waxaa ugu hoos qarsoonayd su-aal kale oo noqon karta maxaad filaysay in af soomaaligu ku dambeeyo markuu agoontoobay ee xiisihii jeer loo qabi jiray uu shiiqay markii damac awgiis afaf qaraad laga sarraysiiyey ee isla ninkii ku hadlaayay uu ka hawooday markii loo diiday in dugsiyada dalka isaga loo adeegsado oo waa tii afka hooyo loo yiqiine markay laba hooyo sheekaysteen ee midi ay tii kale ugu faantay heblaay carruurtaydu ingiriis inay ku hadlaan mooye shan eray oo af soomaali ah isma saari karaan aniguna kulama hadlo aan kolka dib ugu noqdo magacyada af soomaaliga iyo wadarayntooda oo dhallinyarada iyo waayeelka qaarkiisba ay ku turunturoodaan tusaalaha koowaadna waa wartabiyihii ka faalloonayay tartanka madaxtooyada maraykanka ee aan maqlay isaga oo leh madaxweyne obama wakhtigii uu aqalka cad bannayn lahaa ma foga hal sano iyo bilooyin yar ayaa ka harsan aan ku xijiyo wariyihii ka dayrinayay shirka janeeba ka socda ee u dhexeeya dowladda suuriya ee mucaaradkeeda kaasoo yidhi wadahadallada jineeba waxaa laga yaabaa inay bilooyin socdaan taasina ma aha wax ay ka dhursugi karaan dadweynaha dalkaas oo hadeerba si aada u silicsan mar saddexaad waxaan maqlay weliye ka hadlaaya dastuurka soomaaliya oo leh aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa waxay qabaan in dastuurka meelooyin lagaga noqdo ka hor inta aan dadka loo bandhigin aftida ku saabsan ogolaanshihiisa ama diidmadiisa mar afraadna aniga oo ku jira meel telefishinada soomaalida midkood lagu daawanayo ayaa waxaa dhegteyda kusoo dhacay ii dheh inantii tabinaysay ay kusoo gabagabaysay tirada alaabta la keenay waa yar tahay intaan lagaa dhammaysan ka gaar uguna hagaag dukaamada shirkada hible meelooyinka ay magaalada kaga yaalaanna waxaa ka mida wada hible iyo wada hebla oo xaafad heble iyo xaafad hebla ka kala tirsan nasiib darro afarta weeroodba waa qalad waxay khilaafsan yihiin xeer fudud oo naxwaha af soomaaliga la xidhiidha gaar ahaan wadaraynta magacyada qaarkood muxuu haddaba xeerkaasi yahay cayn ahaan hadduu magacu dhadig yahay wuxuu ku wadaroobaa shaqalka oo oo gadaal laga raaciyo taasna waxaa tusaale u noqon kara ereyga bil oo wadartiisu ay tahay bilo il oo marka loo dan leeyahay isha ceelka ama durdurka ay wadartiisu tahay ilo iyo meel oo isna ay wadartiisu tahay meelo sidaa darteed af soomaaliga waxaa gaf iyo gaboodba ku ah erayada xeerkaas qeexan leh in wadar looga dhigo bilooyin meelooyin iyo wixii la mida isla markaasna uu waayeelku u dul yeesho erayada qaarkood markay wadaroobaan qaabkii ay lahaayeen kolkii ay keli ahaayeen waxbaa iska bedela badanaa gadaal baa dibkaba ka raaca ama xuruuf dhexda ku jirtay ayaa kuwo kale isu roga waxaadse moodaa wariyayaasha qaarkood inaanay xaalayn isrogroga magaca gaar ahaan markuu kelida ka baxo waxaynu dhalaad walba idaacadaha qaarkood ka maqalaa qof war ama faallo tabinaya oo odhanaya afar maalin ama laba koox ama labaatan naag markaasoo ay kula noqonayso aqoon daro keliya inaanay ahayn af soomaaliga loo dan leeyahay oo dhismihii hagaagsanaa ee weedhiisa kas iyo maag loo dhalan rogayo haddii kale maxaad ku sheegi lahayd galab dhexdaasa ii dhehdii aan dhagaystay ee ku saabsanayd fuudka la qalajiyo ee dhacaanka diyaadka iyo wax lagu darayba laga sameeyo kaasoo beryahan ay xayeysiintiisu geeska africa aada uga socoto qofkii xayeysiintaas baahinayay ayaa wuxuu ammaan daldalaba hadalkiisi kusoo gooyey ballanqaad aan filaayo inuu ahaa sida soo socota amaba u dhowaa wuxuu yidhi kii fuudkaas cuntada ku darsadow dhowr maalin dabadood hadduu jidhkaagu dhalaali waaye arrintu sidaan sheegay ma aha waxaa la mid ahaa kii ku warramay ee yidhi dalhebel baarlamaankiisa waxaa xubna ka ah labaatan naag waxaa saddexeeya kii isna aan maqlay isagoo leh arsenal iyo manchester united oo ah laba koox oo ka mida naadiyada horyaalka ingiriiska ayaa caawa cayaare ku dhex mari doontaa garoon hebel oo waqooyiga london ku yaal waxaa haddaba jira xeer naxaweed kale oo saddexda wariyaba ay ka ilduufeen amaba ay kas isaga indhatireen sidaan meel hore kusoo sheegay hadduu magacu dhadig yahay wuxuu wadar noqdaa marka dibkabaha oo gadaal laga raaciyo sida maalin iyo maalmo koox iyo kooxo naag iyo naago haddii kolka erayadaas wadarta noqday ay tira hore ka gasho waxaa lagu daraa dibkabaha ood dabadeedna iyaga oo saxa waxay noqdaan dhowr maalmood laba kooxood labaatan naagood lixdan habrood iyo wixii la mid ah sidaas awgeed dhowr maalin laba koox iyo labaatan naag waa gaf weyn oo dhallaanka hadaaqbaradka ah ha joogtee aan ku habboonayn in laga maqlo ruux wariye ah oo malaayiin qofi ay dhagaha u raaricinayso aan kusoo gebagabeeyo qof kasta oo aabihiis iyo hooyadii ay soomaali yihiin yuu moodin inuu af soomaaliga yaqaan sidaa darteed waxaa lama huraana barashada kuwa qalaad sida loogu hawshoodo in isagana loogu hawshoodo dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas haddaanu kaga gudubno haatanna waxaad nagula nasataan codadka labada fanaan cabdi holan iyo ikraan caraale
waxaan shoogayo ishalqaanka oo dhibka wuxuu raacay ruuxi shaatay ruuxi shaatay waxaan shoogayo ishalqaanka oo dhibka wuxuu raacay ruuxi shaatay ruuxi shaatay adiga adiga awine xige adiga adiga awine xige calayo xantada xajimada karda iga xaraftiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo adiga adiga awene xige adiga adiga awene xige calayo xatada cajimada kunkaal iga xaraftiro adago xasile xasile xasile xaaskeygi noqo
heeskaasi nagu luqayen fanaaniinta cabdiholan iyo ikraan caraale ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.